wararka laga helayo gobolka gadowe ee koonfurta soomaaliya ayaa tilmaamaya in diyaaradda saakay ay gaartay garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere ee gobolka gadowe ujeedka diyaaraddaas ayaa waxay tahay in magaalada baardheere ay kasoo qaado xubnaha isku khilaafsan maamulka degmada taas oo u kala jabay laba dhinac qaarna ay taageersan yihiin maamulka jubbaland halka qaar kalena ay taageersan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in xubno ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya uu matalayo taliyaha ciidanka lugta jenaraal dir ay halkaas ay u tageen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya maamulka degmada baardheere ee gobolka gadow kaas oo u kala saftay dhinacyada jubbaland iyo sidoo kale dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ugu yeertay islamarkaana sheegtay in magaalada caasimadda ee muqdisho lagu xalin doono isla qabsiga dhinaca maamulka ee ka jira degmada baardheere ee gobolka gado axmed maxamed islaam axmedow madaxweynaha jubbaland ayaa guddoomiyaha degmada baardheere u magacaabay inuu yahay ismaaciil sheekh cabdi qorax koofi halka dowladda federaalk ee soomaaliya guddoomiye kale u magacado degmada baardheere taas oo sababtay in si xooga ciidan taabacsan guddoomiyaha uu soo magacaabay axmed madoobe inay la wareegaan xafiisyadii guud ee magaalada baardheere ee gobolka gado wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac lagu xalin doono magaalada muqdisho waxaana la filaya in magaalada muqdisho ay soo gaaraan wafdiga uu hogaaminayo taliyaha ciidanka lugta oo kasoo kaci timi doona saacadaha soo socda magaalada baardheere ee gobolka gadow